wadada u dhexeysa jowhar iyo balcad waa marin muhiim ah wuxuuna qeyb ka yahay jidka isku xira magaalada muqdisho iyo magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle wadadan ayaa ahmiyad gaara u leh dhaqaalaha gobolka shabeellaha dhexe iyada oo fududeysa isku socodka badeecadaha dadweynaha iyo gaadiidka ganacsiga hase ahaatee waxaa caqabad ay ka jirtaa xilliyada ay da-aan roobabka marka ay roobabku da-aan wadada qaarkeed waxay noqotaa mid ay adag tahay in la maro taasoo hakad gelisa safarada iyo ganacsiga sida ay rediyo isnaay uga warameen qaar ka mid ah ganacsatada jowhar saameyn way ku yeelanaysaa ganacsi saameyn way ku yeelanaysaa deeqadaas saameyn ku yeelanayso baabuurkii oon isla markaas xawaarihii loogu talagalay aan ku socon karin marka ma jiraan goobo gaar ah oo biyaha ay fariistaan oo si weyn u saameeya isu socodka gaadiidka ganacsiga inta badan waxaa u daran ama u xun ereadan oo congo iyo borowo kale ereas garsaaloo kale inta badan waxaa u malaysaa biisaid inay degaayaan marka inta badan waxaa u badan oo barbaleen badan u taagan hadii la yirahdo ereadan conga inta badan isla markaas baabuurta ay ka cabaadaan oo barbaleen uu taagan yahay oo waddadii raf ay tahay oo biyo badan ay buuxsamayaan inta badan baabuurta ay ku rafaadaysa xataa inta badan baabuurta waxaa dhacdo in ay dhiiqa ay sabab la xiriira waddada
inta badan way jirtaa marar qaarkeed waxaa barbaleen uu ka imaanayaa haddii ma aragtay shaygii lagu soo dhiibi lahaa uu qaali inuu ku yimaado ay ma aragtay ay noqoto shaygii kastay aad saaranayseen isla markaas waxaa waaye ay kala bataan wixii lagu soo qaaday wixii aad saaranaysa isla markaas kala bataan saameyn ku yeelanaysaa inta badan haddii la yidhahdo waa la iska joojiyaa oo xilliga marka waddada ay qallasho ayaa dalabka inta badan jawaankii lagu soo qaadayey lagu soo qaadaya toban doolar wuxuu noqonayaa toban shan labaatan uu noqonayaa marka saameyn badanay ku yeelanaysaa shicibka oo ganacsatada ah dhibaatada ka imaanaysa baabuurtii ku socon karin dhiiriga waddadii oo rafaad eh
wadada isku xirtay jowhar iyo balcad xilliyada roobka ay da-aan keliya saameyn kuma yeelata ganacsatada iyo sidoo kale waxay saameyn ku yeelataa bulshada maadaama ay sare u kacdo maciishada sida uu sheegay faarax cabdiyare waxaa culeys keenay roobabka da-ay iyo magaalada dhiiqada ay noqotay jidgooyada jowhar iyo balcad inta ka dhexaysa badeecooyinka waxa waaye nin walba wuxuu u yaali waxa waaye waa badeecada labalaaba u ka dhigi marka wax walbana culayska uu badan dadka bulshadaay qabanaysaa guddoomiyaha ganacsatada gobolka shabeellaha dhexe cumar xuseen maxamed ayaa dhankiisa ka waramay khasaaraha ganacsatada ka soo gaaray saameynta ay ku yeelato waddada u dhexaysa jowhar iyo balcad xilliyada ay da-aan roobabka haa dabcan shayga lagu keeni jiray tusaale kontonka kilogaraam oo lagu keenaya markii jidku uu furan yahay laba doolar hadda waa waa lix doolar iyo wixii ka badan iyo inaanba mararka qaar la heli karinba xataa wax lacagoo sheegto marka khasaaro oo oo maaragtay qof walba taabanaysa waayo ilaa guriga ganacsiga qoyska cid walba taabanaysa waayo haddii waddadaas roob ku doo dhibaata imaanayso dhibaatadaasna maaragtay cid walbay saameynay transportationka qaaloobaayo dadkii macnaha caafimaad xamar u aadi lahaayey maaragtay saameyn ku yeelan waddada jowhar iyo balcad waa halbowlaha dhaqaalaha gobolka shabeellaha dhexe inkastoo ay jiraan caqabada amni iyo kuwa kaabayaasha waddooyinka ah haddana saameynta togan ee ay ku yeelatay ganacsiga waa mid muuqata